halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka iyo shan iyo labaatanka mitirban iyo hirarka efemiyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee somali v o a com
habeen wanaagsan dadkana dhegaysanaya oo dhammaantiinba waa arbaco toddobaiylabaatanka bisha may sanadka labakunshanyotoban idaacaddana waxaa wadajir idinku daadiinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo xuseen barre aadan
xukuumadda annaga inaan isla ogolaanno in wax la saxo ay isla ogolaanno xukuumaddana ay hogaamiso kadibna markii aanu ku noqonno magaalada muqdisho xukuumadda ay u soo saarto guddi wasiirada migarta oo la fadhiista maamulka jubba oo markaa eega degmooyinkii iyo deegaanadii iyo qabaa'ilkii iyo cabashooyinka jiri
kaasi waxau ahaa wasiiru dowlaha warfaafinta dhaqanka iyo hiddaha maxamuud cabdi bekos oo u warramaya oo ka warramaya heshiis ay magaalada kismaayo ku kala seexdeen ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka cumar cabdirashiid iyo madaxweynaha maamulka jubba axmed maxamed axmed madoobe waraysi ayaannu idinka haynaa lixdii aroornimo ayaa hoteel ku yaal magaalada buuri khaliila hotel bawr howlaas ayaa waxaa ciidamo dhancad ah waxay galeen qolal ay deganaayeen qaar ka mid a madaxdii xiriirka ummadda cagta adduunka ay ka kala yimid adduunyada kuwaasoo laba boqol iyo sagaal xubnood ahaay oo maalnimadii shalay intooda badan soo degay qaar ka mid a hoteelada magaalada zuurikh
kaasi waxa uu ahaa mustafa bashiir xaaji goobdoon oo ah saxafi ku sugan dalka switzerlan oo aanu ka waraysannay saraakiil ka tirsan xiriirka kubadda cagta ee adduunka ee fifa oo saakay lagu xiray dalkaasi qodobada kalean idinku hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah guddoomiyaha gobolka bari iyo duqa degmada boosaaso oo xilkii laga qaaday gudoomiyaha golaha guurtida somalilan salebaan maxamuud aadan oo markii u horraysay ka hadlay go'aanka muddo kordhinta xukuumadda qaxooti fara badan oo ka soo cararay dagaalada yeman oo gaadhay magaalada boosaaso qaybtii saddexaad ee barnaamijyo taxano ah oo ku saabsan shabakadaha xiriirka bulshada iyo isma iyo isticmaalkooda xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaan idiin helaa marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida dablow hubaysan ayaa galabta toogasho ku dilay guddoomiyihii hore ee degmada isku shuban cabdulaahi muuse cartan xilli uu ku sii jeeday magaalada qardho marxuum cabdulaahi muuse cartan ayaa xilli ay dableydani weeraraysay waxa uu safar ku wehelinayay xubno ka tirsan qoyskiisa oo weerarkaasi ka badbaaday weerarka ayaa ka dhacay deegaanka carmo oo ilaa iyo boqol kilomitir u jira magaalada boosaaso weli ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda dilkan mana jiro wax wara oo ka soo baxay saraakiisha ammaanka ee puntland
saraakiil sarsare oo ka kala socda maraykanka ah kuuriyada koofureed iyo jabaan ayaa isku raacay kulan ay maanto arbaca ah yeesheen inay u baahan yihiin in cadaadiska iyo cunoqabataynta ay ku kordhiyaan kuuriyada waqooyi iyada oo dhinaca kalena sii wadaya dadaalada diblomaasiyadeed ee ka dhanka ah barnaamijka nucleer-ka ee kuuriyada waqooyi song kin oo ah ergeyga gaarka ah ee maraykanka ee siyaasadda kuuriyada waqooyi ayaa kulanka oo ka dhacay magaalada siyool kadib sheegay in hanka iyo qorashooyinka nucleer-ka ee kuuriyada waqooyi uu yahay mid cad waxa uu sheegay in ay habboon tahay in ay ka walaacaan heer kasta oo ay marsiinayaan horumarinta hubka nucleer-ka kulanka ayaa kusoo beegmay xilli kuuriyada waqooyi ay ku dhawaaqday in ay horumar ka gaartay barnaamijkeeda hubka nucleer-ka ugu yaraan toddobiiyo toban ka mid a askarta dowladda ciraaq ayaa lagu dilay weerar ismiidaamina oo ka dhacay gobolka ambaar qaraxan ismiidaaminta ah ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka magaalada falluuja oo ay haystaan kooxda daacish ciidamada ciraaq ayaa weli sii wada dadaalka ay doonayaan inay dib ugu qabsadaan gobolka ambaar ciidamada dowladda oo ay weheliyaan maleeshiyaad dowladda taageersan ayaa isku dayaya inay qabsadaan hareeraha xarunta gobolkaasi ee ramaadi tallaabadan ayay doonayaan inay ku go'doomiyaan kooxda daacish oo gobolkaasi gacanta ku haysa howlgalkan ayaa bilowday salaasadii iyada oo dowladda ciraaq ay taageero cusub ka helayso dowladda maraykanka xiriirka kubadda cagta ee adduunka ayaa waxaa arbacadan maanta argagax geliyey dacwadda musuq maasuqa baahsan ah ee ka dhanka ah mas-uuliyiinta waa mas-uuliyiintii sarsare ee hore iyo ku dhawaaqidda baaritaanka kala duwan oo ay mas-uuliyiinta swiiska ku sameynayaan eedeymaha lala xiriiriyey ee ku saabsanna abaalmarinta koobka adduunka ee sanadka laba kun sideed iyo tobanka iyo sanadka laba kun laba iyo labaatanka dhowr ka tirsan saraakiisha fifa ayaa lagu xiray zuurikh eedeymaha maraykanka waxaa ku jira toddobiyo afartan dacwadood oo ka dhan ah afar iyo toban qof oo loo haysto laaluush khayaano iyo lacag kala gudbin taasoo ay dacwad oogayaashu sheegayaan inay ku lug lahayd mas-uuliyiinta warbaahinta oo bixinaya amaba ogolaanaya inay bixiyaan in ka badan boqol iyo konton milyan oo dollar oo ay ku bedelanayaan xuquuqdooda suuqgeynta ee dhacdooyinka wasaaradda cadaaladda ayaa arrintani ku sifaysay heshiis afar iyo labaatan sano ah oo ay isku naasnuujinayaan iyagoo u maraya in ay musuq maasuqaan cayaaraha adduunka mas-uuliyiin ku sugan zuurikh ayaa xirxiray toddoba sarkaal oo ka tirsan fiifa arbacadan maanta ah iyadoo ay socoto in loo soo musaafuriyo dalkan maraykanka saraakiisha dalkan maraykanka ayaa waday baaritaana dheeraad ah oo amar xiritaan ah loogu jarayo arbacadan gudaha magaalada miami wasaaradda cadaaladdana waxa ay sheegtay in afar qof oo kale ay horeba u qirteen dacwaddan
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa maanta xilkii ka qaaday guddoomiyihii gobolka bari cabdisamed maxamed gallan iyo duqii degmada boosaaso xasan cabdalla xasan islamarkaana kala diray golihii deegaanka ee boosaaso waxaa dhinac kale uu magacaabay mas-uuliyiin cusub oo uu magacaabay maamulka gobolka iyo degmadaasi boosaaso waryaheena faadumo yaasiin jaamac ayaa magaalada boosaaso nooga soo dirtay warbixintan wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas ayaa lagu magacaabay gudoomiyaasha gobolka iyo degmada boosaaso wareegtadan ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa magacyada mas-uuliyiinta cusub waxaa saxaafadda u akhriyey afhayeenka madaxtooyada cabdulaahi maxamed jaamac quraan jecel bismillahi raxmaan raxiim magacaabis madaxweynaha dowladda puntland markuu arkay dastuurka puntland markuu arkay baahida loo qaba isbedel lagu sameeyo gobolka bari markuu tixgeliyey tala soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha wuxuu magacaabay yuusuf maxamed wacays loo magacaabay gudoomiyaha gobolka bari axmed cali cabdulaahi waxaa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka gobolka bari axmed xaaji maxamed axmed waxaa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka gobolka bari sidoo kale waxaa madaxweynaha dowladda puntland u magacaabay gudoomiyaha degmada boosaaso maxamed siciid shabeele wuxuu sidoo kale madaxweyne u magacaabay qaasin cabdiraxmaan maxamuud caluuke gudoomiye ku-xigeenka degmada boosaaso sidoo kale madaxweynaha dowladda puntland wuxuu kala diray golihii deegaanka ee degmada boosaaso wuxuuna furayaa wasaaradda arrimaha gudaha in lagu soo diyaariyo gole deegaan oo tayo leh afartan iyo shan casho gudahood xeerkana wuxuu dhaqangelayaa markuu madaxweynuhu saxiixo waana saxiix gudoomiyaha cusub ee gobolka bari dhaaktar yuusuf maxamed wacayse dhedow ayaa horay u soo qabtay jagooyinka gudoomiyaha gobolka bari iyo tan degmada boosaaso sanooyin ka hor halka maxamed siciid shabeele oo ah gudoomiyaha cusub ee degmada boosaaso uu horay uga tirsanaan jiray golaha xukuumadda puntland isbeddelka lagu sameeyey gudoomiyaasha gobolka bari iyo degmada boosaaso kasakow waxaa wareegtada madaxweynaha lagu kala diray golaha deegaanka degmada boosaaso iyadoo muddo afartan iyo shan cisho ahna uu madaxweynuhu wasaaradda arrimaha gudaha ku amray in ay ku soo dhisto golo deegaan oo cusub faadme yaasin jaamac v o a boosaaso dhinaca kalena dooni siday qaxooti ka badan laba kun iyo shan boqol oo qof oo ka soo cararay colaadda dalka yemen ayaa maanta gaaray magaalada boosaaso maamulka puntland ayaa sheegay in tan iyo markii ay dagaaladu ka bilowdeen yemen ee puntlandna gaareen in ka badan toban kun oo qaxooti ah wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladda hoose ee puntland axmed cilmi cismaan oo loo yaqaano karash ayaa qaxootigaasi uga waramay ayaa arrimaha qaxootigaasi uga warramay waryaheena maxamed colaad xasan isaga oo dhinaca kalena ka jawaabay xarigga maanta boosaaso loogu geystay wariyaha v o a ee faadumo yaasiin jaamac tirada maanta qaxootiga soo gaaray runtii iyagoo faahfaahsan waa wa wa waad heli doontaan laakiin waxaa doon hal dooni baa maanta timi laba kun iyo shan boqol iyo wixii ka sarreeya ayay siday ilaa laba kun iyo shan boqol ugu yaraan registrationkii baa lagu jiraa ilaa hadda marka tirada oo suganna waad heli doontaan laakiin ilaa saddex kun ku dhowaad ayay siday marka tirada guud ee qaxootiga dekeda boosaaso ka soo degay oo puntland soo gaaray ilaa intii ay dagaalada yemen bilowdeen waa imisa walaalo waa badan tahay tiro aada u tiro badan weeye waa registered weeye waa hay-aduhuna waa haystaan annana waa haynaa waxaa soo gaaray ilaa toban kun ku dhowa toban kun ku dhowaad baa ilaa hadda soo gaaray waxaanu filaynaa haddaan ilaahay isbedel ku keenin ayaamahan soo socda qaxootiyaal aada u tiro badan baanu filaynaa ama sida informationka aan ku haynaba kuwa ondiwey oo kusoo jira doonya badan baa kusoo jira wa- waa gartay Eh, qaxooti intaa la-eg inaad soo dhoweysaan wax fudud ma aha oo somalilan waa tan ka qaylisay inkastoo tirada soo gaaraysa aysan u badnayn eh, sida tan soo gaaraysa boosaaso oo kale yaa idinka caawiya qaxootiga waxaa laga caawiyaa puntland dowladda puntland iyo shacabkeeda ayaa inta badan inta badan caawiya hay-ada way jirjiraan Eh, maxay ahayd toy eh, mandate-ku yahay inay wax ka- wax- wax- wax ay la qabtaan Eh, waa salugsannahay sidii ay maxay ahayd toy eh, shaqadooda ahayd ama mas-uuliyadooda ahayd runtii hay-adaha ku shaqada hoo dhami ama kuwa humanitarianka ahay ma ay preparin maaha Eh, dad maxay ahayd toy eh, diyaarsan maaha Eh, laakiin eh, kolley hay-aduhu waxyaabo badan oo aan maxay toy saa u buurayn oo sidii la rabay aan ahayn iyana waa waa ka wada shaqaynaa waa waa gartay Eh, waxaa jira wasiir eh, tiro qaxooti ah oo aan soomaali ahayn ama yeman ha u dhasheen ama dal kale oo saddexaad eh, oo ka mid ah dalalka geeska afrika ha u dhasheen iyagu sidee loola macaamilaa kuwa Eh, horta guud ahaan anagu si fiican ama soomaali ahaato ama dad ajnabi ah hadi guud ahaan waxaa loo macaamilaa si bili-aadnimo ah ma kala sokaysano Eh, si muslimnimo ah si derisnimo ah si abaalgudnimo ah aan u abaalgudayno reer yeman eh, sidii ay soomaalida u galeen oo in factna waxaan moodayay eh, soomaali oo dhan inay iyagu soo dhoweeyeen ama eh, waqooyiga hargeysa iyo meelaha ha ka tageen ama ama boosaaso ha ka tageen ama ha ka tageen xamar iyo nawaaxigeeda marka kolley anagu dhabarka usii jeedin mayno Eh, waxaanu se aada usii eh, ula sii tacaalaa eh, dadkaas ajnabiga ah oo yamaniyiinta ay ka mid yihiin oo ajnabiga ah Eh, dad ba- baycadii iyo ga- garanaya maaha Eh, marka si gaara waa u dadaalaa inaanu si gaara u samayn laakiin guud ahaan waa noo saman yihiin iyagase waa u dadaalaa inaanu maxay atay aada iyo aada uga taxadiro eh, waxyaabihii dhibaya ama ay ka cabanayaan Tay, haddaan su-aal kale ku weydiiyo maanta waxaa magaalada boosaaso lagu xiray wariyaha v o eda ee faadumo yaasiin jaamac xarigaasi wasaaraddaadu maxay kala socotaa walaalo waxba kalama socdo xaliga faadumo waa igu iyadaa ila ila soo hadashay Eh, waktigaa ila hadlaysana waxay ahayd free free bay ahayd Eh, dhibna iima sheegin runtii ciddii ka dambeysay mar haddaan wasaaraddaadu ogeyn hay-adihii amniga iyo een, dowladdii madaxdeedii kalena ay cambaarayeen xarigaas ciddii ka dambeysay maxaa tallaabahoo idinkaga qorshaysa inaad ka qaadaan Eh, waxaa noo qorshaysan dee hadduu wax sharci darraa maxay toy maxay toy ay lagula kacay Eh, sharcigaa la hortaagaya oo maxay toy tallaabaa laga qaadayaa Eh, dabcanna baadhitaan bay ku jirtaa bay ila tahay haddii arrinkaasi dhacay
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee puntland axmed cilmi cismaan oo loo yaqaano karaash oo khadka taleefonka ugu warramayey maxamed colaad xasan
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a mas-uuliyiinta dalka switzerland ayaa howlgal aan caadi ahayn oo ay saaka aroortii ka fuliyeen magaalada siyuurik kusoo xidhxidhay dhowr sarkaal oo ka tirsan xidhiirka kubadda cagta ee adduunka ee fifa loo yaqaano kuwaasi oo loo haysto eedo la xidhiidha musuq maasuq saraakiisha oo halkaasi u tegey inay ka qayb galaan shirka sanadlaha ah ee fifa oo brito halkaasi ka furmaya ayaa waxaa u dhacay hoteelkii ay deganaayeen ciidamo dharcad ah oo soo qabaqabtay qaqabashada saraakiishan ayaa kusoo beegmaysa xilli la filayo in fifa mar shanaad ay soo doorato ninka muddada dheer madaxda ka soo ahaa ururkaasi seb blatter baarista lagu xiray raggan ee ku eedeysan musuq maasuqa lacageed ayaa waxaa ka qayb qaatay hay-adda dembi baarista maraykanka ee f b i da loo yaqaano khadka telefoonka switzerland ayaa ha- ibraahim xasan dandure waxa uu kula xidhiidhay wariye mustaf goobdoon oo halkaasi ku sugan lixdii aroornimo ayaa hotel ku yaal magaalada zuurikh lila hotel power owlak ayaa waxaa ciidamo dhancad ah ayaa waxay galeen qolal ay deganaayeen qaar kamid a madaxdii xiriirka kubadda cagta adduunka ay ka kala yimid adduunyada kuwaasoo laba boqol iyo sagaal xubnood ahaay oo maalnimadii shalay intooda badan soo degay qaar kamid a hoteelada magaalada zuurikh ayaa habeennimadii sa habeennimadii xalay ahaay intooda badan soo degeen ayaa saaka aroornimadii ayaa hotelka la galay waxaana la sheegayaa bilowgii hore ilaa ilaa iyo toddoba qof in halkaa laga waday waa gartay aroortii hore ee saaka yaa galay hoteelka oo ku dheelmaday ciidamo dhancad ayaa gala wasaaradda cadaaladda iyo booliiska dalka switzerland ayaa ciidamadaas ahaayeen ayagoo la sheegaya inay dalab ka heleen dalka maraykanka oo ayagana baadigoob ugu jiray muddo dhowba waxa isdabamariska dhaqaalaha iyo lacagaha la kala qaato marka doorashooyinka ay dhacayaan ayaa waxaa la sheegaya in arrintaa u- ay sabab u ahayd saaka duurnimadii kow iyo tobanka duurnimo ayaa waxaa la sameeyey shir jaraa-id uu qabtay fifa waxay ku sheegeen ilaa iyo iminka inaysan caddeyn karin shakhsiyaadka la qabtay balse ay jiraan shakhsiyaad la qabto ilaa iyo dhowr iyo todoba gaarayo waa gartay waxaa leeyahay waxaa loo haystaa musuq maasuq raggaasi gaar ahaan lacago lagu lunsaday gorgortanka dalka qabanaya koobka adduunka ee dalalka rushiya sanadka labada kun sideed iyo tobanka iyo dalka qatar oo isna la filayo inuu qabto labada kun iyo laba iyo labaatanka maxaa arrintaa ka jira ood noogu sheegi kartaa manaher muddo dheer ba fifa ahay waxaa lagu tuhmayey in lacago la kala qaato isbedelo xooga oo ku yimid in la- ah, doorashooyinkii ka dhacayay ruushka lagu ballansan yahay labada kun iyo sideed iyo tobanka in lacago lasdhex mariyey qatar oo lagu sheegay sanadka labada kun laba iyo- laba iyo labaatanka asagna ciyaaraha adduunka oo ka dhacaya madda in dhaweed waxaa socotay dhaleeceyn iyo si dhaleeceyn ku saabsaneed markay yimaadeen doorashooyinka waxaana jira muddo dhowrba in in in- in ah, gacanta gacanta lagu taagayay fifa oo dhaqaale aada xaddaaf u ah uu soo galo marka do- doorashooyinka markaa iminka dhacay ayaa sabab u ah waxaana jirta afar sano ka hor in dhaleeceyn noocan oo kalea ay jirtay oo tan laisku dhaleeceyn jiray laakiin mar kastaba ay ka badbaadayday fifa dhaleecintaas oo inta badanba arrimahooda hoos ay ka xalin jireen Ee, kulanka sanadlaha ee la filayo berrito in uu furmo saraakiishan la xiray saameyn intee leegaha ayaa xerigooda uu ku yeelan karaa goobdoon kulanka waa kulanka waa afar sannadood doorashooyinka ayaa dhacay waxaana og tahay sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii waxaa lagu qabtay baris sanadkii labada kun iyo labadiina waxaa lagu qabtay sool sanadkii labada kun iyo todobadiina zuuriq ayaa lagu qabtay iyo sanadkii kow iyo tobankii intaasba waxaa ku guulaysanaya sabalater oo ah hogaamiyaha aan la loodi karin ee inta badan hogaanka u hayay fifa markaan waa malkadii shanaad uu isku soo sharaxay fifa inuu hogaanka u qabto marka waxaa shaki la gelinayaaba dhacdada saaka dhacday inay qayb ku lahayd fifa dhexdeeda oo la doonayo mujtamaca caalamka in laga leexiyo bal doorashooyinka dhacaya weji kale oo corruptionkii iyo iyo waxdhaafintii oo laleeyahay fifa waxay soo dhaweynaysaa ahay dhaqdhaqaaqa la sameeyey iyo inay habboon tahaba in dadka dembiyada galo la qabto laakiin asaga sabalaabta arrintaa kuma jiro waa ka badax bannaan yahay ilaa iminkana saxaafadda lama hadlin marka waxaa la sugayaa in maalinta khamiista beri toola ah in ay dhacayo shirkii iyo doorashada oo la sugayo maalinta jimcada sagaal labaatanka may inuu dhici doono laakiin waxaa la sheegaya ilaa iminka in dhammaan shaksiyaadkii la tartamaya sabalater intooda badanba ay ka tanazuleen la tartamidda balater oo la rajeynayo keligiisba inuu inuu soo istaago doorashada waxaana ogtahay ibrahim kal kolkan kolka ka horreeya afar sano ka hor inuu keligiis ahay doorashooyinku asaga ayaa ayaa isku soo sharaxay cid la tartamayda ma jirto waana waxyaalo lala yaaban yahay awoodda uu leeyahay sabalater xagga siyaasadda dibadaha ga- gaar ahaan wadamada africa iyo asia ayaa waxaa leeyahay sumcad xoog leh ayuu ku leeyahay inkastoo wadamada yu- reer yurub ay dhaleeceeyaan xiriiradooda ca- oo kubadda cagta marse markii la soo gaaro gabagabada isaga ayaa loo dhaafaa Ee, qalabka warbaahinta iyo dadka sidee arrintan u hadal hayaan switzerland dalka switzerland xisbiyada qaarkood aad bay usoo dhaweeyeen waxay leeyihin sumcadda dalka switzerland ayaa in dhawaada wax u dhibeeday maadaama dalka switzerland xarunteeda weyn ay ku taalo magaalada zurich xaruntii o- olombigana ay ku taalo magaalada lusen marka in dhaweedba waxaa farta lagu taagayay wax isdabamariskaas walow dad badan ay aada usoo dhaweeyaan ay leeyihin sabalater intuu xilka hayay wuxuu sumcad ku kasbaday ciyaarihii adduunka ee ka dhacay south africa oo ahay ninkii aada ugu ololeeyey qabsoomideeda iyo iminkana u ololeynaya in la geeyo qatar sanadka labada kun iyo laba iyo labaatanka iyo sideed iyo tobankana ruushland marka waxay leeyihin waa shaksiyaad isaga ka soo horjeeda laakiin guusha fifa u horseeday iyo dhaqaalaha uu soo geliyey ayaa ka weyn dalka switzerlandna sumcad xoog le ayay kuleeyihin maadaama ay tahay hay-ad aada u weyn fifa dhaqaale xoog le ayaa soo gala
mustaf bashiir xaaji goobdoon oo ah suxufi ku sugan dalka switzerland oo khadka telefoonkiisa yurubka ugu warramayay ibraahim xasan daanduri halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
caway si wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan magaalada kismaayo waxaa maanta heshiis ku gaaray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo madaxweynaha maamulka jubba axmed maxamed islaan axmed madoobe heshiiskaasi ayaa waxaa la sheegay inuu saldhig u yahay cabashooyinka beelaha qaar ay ka qabaan hanaanka awoodqeybsiga maamulkaasi gaar ahaana xubnaha baarlamaanka maamulka jubba haddaba qodobada heshiiskaasi ayaa falastiin axmed imaan waxay ka wareysatay wasiiru dowlaha warfaafinta dhaqanka iyo hiddaha maxamuud cabdi xasan beegos oo ka mid ah wafdiga ra-iisul wasaaraha ugu horeyna waxa ay weydiisay waxa uu yahay heshiiska ay maanta saxiixeen
heshiiska aan la gaarnay si fiicanna way noo soo dhaweeyeen kulamo badan oo aan kala aan kala qayb qaadanay dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland codurkii ugu weynaa aan anaga aan u nimid wuxuu ahaa waxyaabaha ka yimid maamulka baarlamaanka jubbaland isagana wuxuu ahaa xaaladda cabashooyinka ka dhashay dhismii golaha sharci dejinta ee maamulka jubbaland migar oo dad badan ay ka cabanayeen oo mooshinkiisana la keenay baarlamaanka kadibna xukuumadda ay go-aan ka soo saartay in ay maamulkaasi gacanta ku qabato iyada ay ka wada hadlaan jubba ka bacdina wixii qaldan la saxo intaasuu ahaa waa las waa laysku afgartay marka n ma ogolaada maamulka jubba in isbeddel lagu sameeyo waxyaabaha ay dadku ka cabanayaan oo ah in qaybtii ay qabiilada qaar mudnaayeen ama dadka deegaanka degan qaarkii ay mudnaayeen aysan helin
ha barkee waxa waaye xukuumadda annaga inaan isla ogolaano in wax la saxo isla ogolaano xukuumaddana ay hogaamiso kadibna markii aanu ku noqono magaalada muqdisho xukuumadda ay usoo saartay guddi wasiiraa mi gartay oo la fadhiista maamulka jubba oo markaa eega degmooyinkii iyo deegaanadii iyo qabaa'ilkii iyo cabashooyinkii jiray markaana wax meel laysla dhigo mi gartay n marka maxaa laga yeelayaa mooshinka baarlamanka hor yaalla
mooshinka baarlamaanka hor yaalla waxaa waaye xukuumadda haddii wakti la siiyo waa inay arrintaasi soo xaliso cabashooyinkiina la dhamaystiro marka mooshinka halkaasu ka baxayaa haddii cabashooyinka la dhamaystiri waayo buu noqonayaa in mooshinkii maxaan irahda wadadii la rabay la marsiinay kara marka intii aad joogteen meesha ma aragteen beelaha degan gobolka ee cabashada qaba wakiiladooda qaaraan aragnay laakiin dee ulijeedada marka hore loo yimid waxay in maamulka jubba iyo xukuumaddu horta ay isku afgartaan qodobada laga wada hadlayo horta in laysku afgarto marka laysku afgarto kadibna xukuumadda ay guddigaas soo guddigaasna markaa beelihii cabanayay iyo siyaasiyiintii iyo deegaankii iyo iyagoo ay la shaqeynayeen maamulka jubba markaasi wax meel laysla dhigo magar wax la soxo oo wixii qaldan oo dhan la soxo wixii cabashooyina dhanna la soxo taa keli lagama hadlayn waxaa laga hadlay dastuurka iyo arrimaha federaalka waxaa laga hadlay dhismaha dowladda xubnaha ka noqonaya dowladda federaalka waxaa kaloon ka hadalnay toddoba qodob bay ahaayeen waxaan ka hadalnay haddii ilaahay kuu roon yahay khayraadka dalka sida loo qeybsanayo migarta dabiiciga ilaahay ummadda ku manaysay amniga dalka sida looga qeyb qaadan lahaa maamulka iyo dowladda federaalka uga qeyb qaadan lahayeen waxaasoo dhan deeqaha waxbarashada iyo deeqaha caalamiga kulligood sidii maxaan ku rahdaa loo loo loo looga tixgelin lahaa dowladaha xubinta ka dowladda federaalka toddobadaa qodob bay ahayd arrimihii aan ka wada hadalnay si fiican bayna kusoo dhammaadeen marmurtiyeedkiina waa kasoo saarnay falastiin marka dhowaan maamulka jubba waxaa usoo degay hub dalkana waxaa saaran cunaqabatayn ma kala hadasheen hubkaasi soo degay horese dowladda ma uga warheysa maya arrimaha amnigaan ka wada hadalnay annaga hub maba arag mana ka hadlin meel hadda shirkaan u nimidna hub kamana aan hadlin annagana kama warna umaana haynin marka su-aashaasi hadda dee meesha mabay oolin ba laakiin toddobadii qodob aan ka wada hadalnay ayaan isku afgaranay inaan warmurtiyeed kasoo saarno toddobada qodob laakiin sida aad sheegta mudana waxaa ku jira in la wadaago deeqaha caalamiga ah hubkuna waxa uu ahaa sida la sheegay deeqa timid dibadda oo maamulada qaarkood dalka ka jira iyo dowladda federaalkuba ay helayeen sida wararka qaar ay sheegayaan marka ma uusan qayb ka ahayn taas wadaaga deeqaha caalamiga ah haddee wadaaga deeqaha caalamiga waxaa kamid anaga sidaan usoo qaadnay deeqaha waxbarasho scholarshipska loo yaqaano iyo midda maadiga oo dowladda dhexe hesho sida dowladaha xubnaha federaalka ka ah iyagana saamigooda oga helaan waxaa kaloo halka qodobka saddexaad aan isla afgaranay dhismaha dowladaha xubnaha ka noqonaya dowladda federaalka habkay uga noqonayeen iyadoo dastuurka waafaqsan inay dowladda ka shaqeyso magar markaasna la aqoonsado in maamul ahaan loo aqoonsado baarlamaanka ku aqoonsado waxaala adag waxay deeq ulahaayeen oo waxbarasho ama maadi ah marka ay dowladdu xaqay ulahayd ay siiso laakiin ilaa hadda waxa waaye meel gaar waaye marka ay dowladdii iyo maamuladaasi isku fahmaan baarlamaankuna oo maamuladaasaan sicin waxaa laala waxay xuquuq lahaayeen iyo wadatashiga dalkao dhan in laga wada qayb qaato
madaxda dowladda waxaa caado ah in maamulada dalka ay la galaan heshiisyo kadibna aanay fulin ra-iisul wasaaraha hadda joogaa ka mida madaxdii hore heshiisyada qaar usoo galay aanan fulin n marka ma hadda ma isleedahay waa fulinaysaan dhinaca dowladda heshiiskan mise waddadii horuu mari doonaa
annaga xukuumad ahaan waxaan ku dadaalaynaa heshiisyada ee xukuumadda gashay in la meel mariyo baarlamaankana uu ku leeyahay oversight dabagal inuu ku sameeyo heshiisyada heshiisyadaas xukuumaddana uu ku dabagalo waxaan rajaynaynaa in heshiis kasta oo ay xukuumadda gasho la fuliyo kuwii la fulin waayana sababta loo fulin waaya aan ogaano haddii uusan sharci ahayna la meel mariyo hadduu sharciyna xukuumadda ay ka noqoto
kaasi waxa uu ahaa wasiiru dowlaha warfaafinta dhaqanka iyo hidaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya maxamuud cabdi xasan beegos oo khadka teleefonka ugu warramayay falastiin axmed iimaan
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a gudoomiyaha golaha guurtida somalilan saleebaan maxamuud aadan ayaa markii u horreysay ka hadlay go-aanka ay muddada ugu kordhiyeen xukuumadda ee muranka siyaasadeed dhaliyey waxaan u sheegay inuu yahay go-aan gole oo sharci ah gudoomiyaha ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu kulan la yeeshay safiirka dowladda ingiriiska u qaabilsan soomaaliya oo safar ku jooga magaalada hargeysa wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan nooga soo diray hargeysa gudoomiyaha golaha guurtida somalilan saleebaan maxamuud aadan oo ay warbaahintu wax ka weydiisay waxay ka wada hadleen isaga iyo safiirku waxa uu sheegay inay ahayd arrimaha siyaasadeed ee ka taagan dalka gudoomiye saleebaan oo sidoo kale la weydiiyey in go-aanka ay gole ahaan gaadheen ee muddo kordhinta ay ka noqonayaan iyo in kale waxa uu ku jawaabay guurtida go-aanna waa gaadhay shuruucda dalkana waa ka mid waa go-aan baarlimaad waa sharci qaran dhinaca kale gudoomiyaha xisbiga ucid faysal cali waraabe oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii la kulmay safiirka xilka kasii degaya ee ingiriiska u qaabilsan soomaaliya nel wigan ayaa mar la weydiiyey waxyaabaha ay ka wada hadleen isagaiyo safiirku waxa uu sheegay in wadahadaladoodu ay ku saabsanaayeen xaalada siyaasadeed ee somalilan gudoomiye faysal mar uu ka hadlayey waxa ay xisbi ahaan u sheegeen safiirka waxa uu yidhi waxaan jecellahay in wixii aanu qabanaa ay noqoto wax annagu gacmahaya ku qabanay aan dibadda nanagayna wixii aanu ku heshina waxaan ka jecelnahay in adduunkuna nagu caawiyo ciidankaasna wuu qaatay wuxuu yidhi annagu waxaan jecel wixii inuu ahaado internal solution gudihiina inaan isku heshiin soo dabaalna mooje anugu faraa'id la soo geli mayno wixii aad isku raacdaan anagu waan ku shaqaynaynaa gacan baan isku siinaynaa marka waxaan insha allah waan isku raacinaa si caado ahaan jirtay annagoo wada soconna saddexda guddoomiye gamcahais haysana ayaanu iman doonaa nairobi insha allahu tacala kulmi doonaa magaalanaysaa international communitiga geesta kale gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii la kulmay safiirka ayaa isna sheegay in wadahadalkooda aan u dhaafsiisnayn xaaladda siyaasadeed safiirka iyo wafdiga oo hogaaminaya waxay xalay la kulmeen madaxweynaha somalilan iyo mas-uuliyiintii xisbiga talada hayee kulmiye waxaa xusid mudan in ilaa xalay ay socdeen dadaalo lagu doonayo in isafgarad lagu dhammeeyo khilaafka waxaana la rajaynaya in caawa fiidka ay saddexda dhinac ku dhawaaqaan waqti heshiis lagu wada yahay in laga dhigo muddo korrinta loo samaynayo xukuumadda barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybtii kale idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo taxanihii aan uga hadlaynay isticmaalka iyo baraha bulshada faa'iidooyinka iyo khasaaraha ay bulshada u leeyihiin marka horese dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan qodobadii warka caalamka u door korona dabley hubaysan ayaa galabta toogasho ku dilay guddoomiyihii hore ee degmada isku shuban cabdulaahi muuse cartan xilli uu kusii jeeday magaalada qardho marxuum cabdulaahi muuse cartan ayaa xilliga ay dableydu weeraraysay waxa uu safarka ku wehelinayay xubno ka tirsan qoyskiisa oo weerarkaasi iyagu ka badbaaday weerarkan ayaa ka dhacay degmada carmo oo ilaa iyo boqol kilomitir u jirta magaalada boosaaso weli ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda dilkan mana jiro wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha ammaanka ee puntland
saraakiil sarsare oo ka kala socda maraykanka kuuriyada koonfureed iyo jabaan ayaa isku raacay kulan ay maanta oo arbaca ah yeesheen in ay u baahan yihiin in cadaadiska iyo cunaqabataynta ay ku kordhiyaan kuuriyada waqooyi iyada oo dhinaca kalena sii wadaya wadahadalada diblomaasiyadeed ee ka dhanka ah barnaamijka nukliyeerka ee kuuriyada waqooyi san kim oo ah ergeyga gaarka ah ee mareykanka ee siyaasadda kuuriyada waqooyi ayaa kulankan oo ka dhacay magaalada siyool ka dib sheegay in hanka iyo qorshooyinka nukliyeerka ee kuuriyada waqooyi uu yahay mid cad
kooxda taalibaan ayaa weerar ku qaaday goob martida loogu talagalay oo ku taala degmada wasiir akbar khan ee kaabul wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in afar ka mida dableydii weerarka soo qaaday la dilay degmada uu weerarkan ka dhacay ayaa waxay xarun u tahay safaarado shisheeye iyo qaar ka mid a hay-adaha caalamiga ah kooxda taalibaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan waxaana uu kusoo beegmayaa xilli uu ururku dagaal adag dowladda afghanistaan ka dhan ah uu wado
xiriirka kubadda cagta ee adduunka ah ayaa waxaa arbacadana maanta argagax geliyey dacwadda musuq maasuqa baahsan ah ee ka dhanka ah mas-uuliyiintii sarsare ee hore iyo ku dhawaaqidda baaritaanka kala duwan oo ay mas-uuliyiinta swiiska ku sameynayaan eedeymaha la xiriire ee ku saabsan abaalmarinta koobka adduunka ee sanadka iyo dhowr ka tirsan saraakiisha fiifa ayaa lagu xiray zorikh
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneyd waxaa inoo soo deeriyay islamarkaana inala socodsiinaya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno shir aad u ballaaran oo dhinacyo kala duwan oo bulshada ka soo jeeda gobolka hiiraan ay u fadhiyeen muddooyinkan dambe ayaa lagu qaadaa dhigayaa sidii maamul rasmiya loogu samayn lahaa gobolkaasi iyo gobollada kale ee markaasi kala qaybgeli kara haddii laysku raaco gobolka hiiraan wuxuu ka mid yahay gobollada ugu taariikhda weyn dalka soomaaliya marka la eego halgankii xorriyadda loo soo galay iyo khayraadka uu leeyahay oo webiyada iyo waxyaabaha kale wax soo saarka iyo xoolaha waxaanad moodaa dadka deegaanadaasi ku kulansani in aanay isku fikrad ka qabin qaabka gobolka hiiraan uu gooni isugu taagi karo oo loo waafajin karo nidaamka federaalka iyo in gobol kale lagu daro iyadoo arrintaasina ay ka qaybgelayaan faarax cali rooble oo aqoon-yahan jooga magaalada nairobi iyo yuusuf cabdulle odawaa oo isaguna aqoon-yahan ku dhaqan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa faarax cali rooble mahadsanid yaasiin ciise wardheere barnaamijkan waa barnaamij aad u fiican waana wax taagan maanta gobolka hiiraan sidaad ula socotaba waa gobol aad iyo aad taariikh weyn leh kun sagaal boqol lixdankii maalintii xuriyadda la qaaday kowdii luuliyo gobolka wuxuu ka mid ahay lixdii gobol ee koonfurta dalka soomaaliya lixdii gobol ee dalka gobolka alta juba iyo basa juba oo baydhaba iyo kismaayl yidhaahdo gobolka alta juba oo baydhaba magaalo madax u ahayd saddex degmay ahaayeen hadda waxay noqotay saddex gobol maamul goboleed ilaa magaalada caasimada muqdisho oo boodarkiisa yimaaday gaartay gobolka baaso jubbana wuxuu noqday saddex gobol sidaa daraaddeed gobolka hiiraan wuxuu noqday gobol fadhiida oo taariikh ahaan siyaasadihii iskaga dambeeyey kun sagaal boqol lixdankii ilaa maanta ee dowladihii soomar ay ku habsadeen ayagoo ka baqaya culays weyn oo siyaasadeed oo kasoo taagna gobolkaas oo dad taariikh leh ay gobolka kasoo jeedeen wuxuu ahaa gobolkii ugu xildhibaanada badnaa kun sagaal boqol lixdankii ilaa lixdan iyo sagaalkii maantada la joogana waxay yihiin xildhibaanada ugu badan dalka soomaaliya sidaa daraaddeed system kastuu yimaado gobolkan dagaal culus bay ku hayaan marka dadka reer hiiraan maanta waxay u soo jeesteen inay difaacaan sharaftooda karaamadooda dhaxalkooda waxaan ku caddaynayaa maanta gobolka mudug oo ahaa gobol lixdii gobol ka mid ahaa oo laba gobol laga dhigo galguduud iyo mudug loo qaybiyey dowladda federaalka oo bayaankii ka soo baxay garowe waxay ku sheegtay in gobol iyo bar laga dhigo meeluu ku qoran yahay dastuuriyan iyo constitutionkan kumeelgaarka ma jiro mar sidaas daraaddeed gobolka hiiraan dadka ku nool waxay go-aansadeen inay aayahooda ka tashtaan waxaa iskugu tegay labeentii dadka reer hiiraan bilotskii engineerskii professorskii saraakiishii xildhibaanadii waxgaradkii haweenkii dhallinyaradii aqoonyahanka waxaa loo gelayaa dagaal run ah oo looga soo horjeedo ciddii faragi ama isku daydo gobolkaasi inay aayahooda iyo mustaqbalkooda yuusuf cabdulle odawaa laftarkiisu wuxuu ka soo jeedaa buulo burte oo iyaduna gobolka hiiraan ka mid ah fakrataa ka duwan ayuu qabaa horta asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu salaan kadib horta walaalkay faarax arrinta ou sheegayo wax weyn ayaa iska bedelaysaa sababta ay tahay dadka maantay magaalada beledweyne gogasha taallo dad baa ka maqan oo walaalahayn ah asiga magaalada keligii ma laha waa lala leeyahay dad baa laleh dadkii lalahayna waxa waaye magaaladay dhinac kala joogaan waxaa la rabaa dadka kula nool inaad tixgelisid oo tixgelinta aad siisid adiga kaligaa magaalada kuguma waxaysno waxa waaye dadka kula joogo walaalaha ah xubinta ay leeyihiin haddaad tiraahdo waxba iguma laha waxa waaye waxay noqonaysaa weligaa farfar ku taag bay noqonaysaa marka faarax walaalkay inuu ka fiirsa arrintaas ayaa la rabaa eye faarax waa yaasin waa ku mahadsantaa waa runtiis dad baa degan gobolka laakiin dadkaasi tiradoodu waa halke tiradoodu waa boqolkiiba labaatan siddeetan dad baa degan dhulka dadka u dagaalama shabaabka ka saaray d- jihaadkii sagaalka bilood oo lagu soo duula ka saaray dagaalkii ka horeeyey ka saaray ilaa waqti dheer dadkii ka saaray ayaa gobolka ku nool taariikhdan waa taariikh la yaqaan waa naanays la yaqaan waa magac la yaqaan oo dadka soomaalida example yaasin haddaan kuu sheego gobolada waqooyi haddaad maanta aad fiirsid dadka haddaad weydiiso war yaa ku nool haddaad tira dadka ku nool waa lagu sheegaya goboladan bari dadka ku nool waa lagu sheegaya dadka hiiraan gobolka ku- dadka ku nool soomaalidu way taqaan laakiin communitiyaal soomaaliyeed oo ku nool way jiraan xuquuqdoodana waa helayaan oo lagama tegayo laakiin waxa weeyaan waxaa bushgaraynayo gadaal ka riixayo sistamyada markaas jiro ayaa waxay yidhaahdo dhulkaad wax ku leedihiin waa leedin boobaya markaasay u soo adeegsadaan maahan xuquuqdooda xuquuq loo diidan yahay maahan waa communitiyaal ku nool laakiin afartii geed oo meel ku taalla ama afartii qofood baa waa anigu hadda ka soo qabo waxaan ka imid wa- wadanka ingiriiskaan ka imid waa wadan aduga waxaa ku nool scottish english welsh iyo irisha ku nool dadka ugu badan waa english xuquuqdooday leeyihiin in baarlamentariga ayagaa ugu badan awooda dalka ayagaas kale difaaca dalka ayagaas kale laakiin communitiyaal kaloo iskaga noolo oo wadanka joogo welshka iyo soomaalida iyo irishka iyo dadkaasay la mid yihiin dadkan yuusuf iyo saaxiibaday nimankan ee, bariga dega bariga ee, hiiraan ee ca- hadda uu faarax matelayo odawa een, waxa uu kuleeyahay waa dadkii aqlibiyadda lahaa ee ugu badnaa taladuna ay ka go-aysay hase yeeshee inaan ee, xuquuqdooda lagu tumanin dadka kalena wuu ogol yahay xuquuqdiisa taa ka war Ah, nimanka hiiraan degan xuquuqdooda looma diidano xaq bay leeyihiin xaq inay difaaceen waddankana lama diidano waddanka ay difaaceen ay waxeen ayagaa lagu soo duulay shakhsi ahaan ma ogiye qof kaleetoo lu- hiiraan ahaan laguma soo duulin shakhsiga ayaga loogu soo duulayna waxa waaye ayaga qarannimadooda iyo dadnimadooda difaaceen laakiin magaalada buulaburte markii la fiirsho ilaa iyo mar- magaalada beledweyne ilaa jalalaqsi ilaa iyo buqda caqable ilaa iyo meesha la yidhaahdo eh, maxaas maqokori intaa aad waxaynayso oo aan d- d- dhariyo goobaan le intaa aan waxaysanahay waxa waaye magaalada waa lagaga badan yahay majuurata markii la fiirsho faarax faarax waxa weeye dadka awoodda leh ee wax difaaca ee sida aad ka sheekaysay irishkoo kale ah ama qabaa'ilada soomaalidu say u kala badan yihiin haddii aanay u tanaasulin kuwa ay ka badan yihiin maxaa dhalan karay kula yaasin waa fiican tahay ta- tanaasulna waa wanaagsan yahay dad islaam oo walaalahan nahay laakiin qofna inuu xuquuqdiisa iyo dhaxalkiisa uu ka tago cidna lagama dhaadhicin maanta dowladda iyo sistamka maanta jiro oo hogaanka maanta oo jira soomaaliya maanta wuxuu qaybinayaa dad aan dhul lahayn ayuu dhul siinayaa kuwii dhulka lahayna wuxuu leeyahay ma lihidiin aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen faarax cali rooble iyo yuusuf cabdulle odawaawa labaduba laba aqoon-yahan oo ka soo jeeda gobolka hiiraan oo aan kula kulmay magaalada nairobi doodii gaabnayd maanta intaa hiroo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay waryaha v o a yaasiin ciise wardheere oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinayay halka idinka gemaanaysana waa laanta afka soomaaliga ee v o a intabintayada caweysnimo haatana kusoo dhawaada qaybtii saddexaad ee barnaamijyo taxano ah oo aan uga hadlayno adeegsiga baraha bulshada faa'iidooyinka iyo khasaaraha uu leeyahay waxaa noo diyaarisay oo halkana kasoo jeedinaysa falastiin axmed iimaan
khasaaraha dadka isticmaala ka soo gaara isticmaalka bogagga xiriirka bulshada waxay dad badani sheegaan inay ku xidhan tahay hadba sida uu qofku ugu talax tago ama ugu fogaado isticmaalkooda meelaha ugu badan ah ay baraha bulshada ku xidhiiraan ay dhibaatooyinka ka yeeshaanna waxaa ka mid ah inay adkaato inuu qofku garto rasmi ahaan dabeecadda dhaqanka iyo ujeedka qofka uu la macaamilayo ee ku jira isna barahaasi ay bulshadu ku xidhiiraan iyadoo sababtuna ay tahay inaanu qofku si toos u arkaynin qofka uu la macaamilayo wax walbana ay yihiin qoraal ama muuqaal ama sawir sidoo kalena xiriirka aan tooska ahayn ee lagu sameeyo bogaga xiriirka bulshada waxaa ka dhasha dhibaatooyin waaweyn oo ay ugu horeeyaan in dhallinyaro badani ay galaan siriqda kooxaha xagjiriinta ah oo dhallinyaradaasi ku jiida in ay galaan dembiyo aanay noloshooda ka lug bixi karin maxamed cabdi ismaaciil waxuu madax ka yahay qaybta tiknolojiyadda ee booliiska magaalada atlaanta wuxuu ka waramayaa dhibaatooyinka qofka ka soo gaari kara mararka qaar isticmaalka bogaga xiriirka bulshada dhibaatada kale ay leedahay waxa weeye barashaa ka dhacaysa meeshii disadvantageka waxa weeye barasha meesha ka dhacaysa barashada markay meesha ka dhacdo qof baa khiyaamo wata qofna waa daacad bay ka tahay marka waxaa dhici karta in waxa ay yidhahdaan fordka ama khaa'inimadu ay aada u badato social mediaha waayo labadii qof marka qof isla fadhiyaan ay ay ka soo horjeedaan waxay leedahay xiriir gooniya waad akhrin kartaa wejigooda say u dhaqaaqayaan say u hadlayaan waxbaad dareemi kartaa laakiin markay social media tahay waxa weeye waxba ma dareemayso waxawadaas wixii maaragtay ay ayaa la isku dhaafsanaya warkii marka khasaarahaas ay leedahay waxa weeye dhibaatada dhibaatada weyn ay uleedahay weliba carruurta dhinaca marka loo fiiriyo waxaa laga yaabaa inay galaan waxyaala ayna daacad u ahayn ama aynan adduunkanba ka ogeyn in ay maaragtay loo horseedo ay dhibaato sida ku galaan waxaa jira dad caruurta xitaa maaragtay waxay yidhahdaan abuse ku sameeya ama fara xumeeya laftigoodu waxa weeye xaggaasay ka dhalataa isbarashada social media waxa weye qof baa iska jira maaragtay lixdan sano wuxuu iska leeyahay ilmi yaraa lala hadlaya wuxuu leeyahay waxaan ahay jaarkaagaan ahay ama deriskaagaan ahay waxaan jiraa dhowr iyo toban sano isku da' baan nahay waa sidan halkaan ku kulanno waxbaa ka dhacaya meeshii waxaa kale keenaysaa saad u sheegtay waa recruitmentiga ay sameynaya ama dadkan ay geynayaan dagaaladoo kale ay doonayaan ay leeyihiin waxaad ku dhimanaysaa sidan aad ku dhimanaysaa ama xaq baan u dagaalamaynaa kaalaya waxa weeye emotion baa imaanaya waxay yidhahdaan sidoo kale waxay dhibaata ka dhalataa mararka qaar xiriirka jacayl ama xiriirka nololeed ee dadka ay ku samaystaan baraha ay bulshada ku xiriiraan inkastoo dadka qaarkii ay ku guulaystaan oo nolol ay ka askumaan hibaaq daahir cali waxay ka mid tahay dadka ku hungoobay xiriir ay ka samaysatay dhanka bogga xiriirka bulshada gaar ahaana facebooka waxay ka waramaysaa waaye aragnimada iyada qof ahaan ay u leedahay dhibaatooyinka ka dhalan kara marka uu qof xiriir la wadaago gaar ahaana mid jacayl isaga oo aanan arag weli walani hadda ninaan sanad sheekeysan jirnay oo curyaan ahaa ingiriisku deganaa waa nin weyn waa barlis baabuur lagu rixa ama gaaris aad utaqaanid aniga markuu fadhiyo dee caadi mobilkiisa ama ipadkiisa ka isticmaali jiray waan sheekeysan jirnay haddaan idhaho sawire iisoo dir sawire caadi iisoo diri jiray laakiin marka u yimaaday xamar ninkii oo gaari lagu riixaayo oo dad wadaan oo musqusha la geynayo oo isagiiba dee iska xaalkiisa maasha allah tahay baa la keenay yacni intaas sanadka iyo intaas aan soo waday jacaylka waxaan arkay yani khasaaraha ee u dhacay aniga middaasiyo runtii wuxuu ahaa qofaan aada nafteeda aan u wadasiiyey oo meelaan iska soo celiya marka aanay jirin marka problemka uu iska badan yahay wallahi wala social media lagala kulma
xogaha uu qof walba hidhigo bogaga xiriirka bulshada ayaa ah kuwo sidii la doono loo isticmaali karo iyadoo marka uu qofku geliyo boggiisa xogahaasi gacantiisa aanay ku jirin islamarkaana siyaabo kala duwan loo isticmaali karo badri jimcaale waa maamulo qadka isku xirka kombiyuutarada ah waxauu ka waramayaa sida xogta hoose ee qofka ay mararka qaar u tahay mid bulshada dhex taalla sida la doonana laga yeeli karo haddiiba qof uu usoo bareero horta mar haddaba waxaa internetka geliso social mediaka geliso waxaasi mar dambe adiga farahaaga kuma jiraan laakiin waxaa jira sistamyadan jiraan waxay leeyihiin hab safe oo technologyga aad u isticmaali karto waxaa ugu horeeya privacyga you know facebookaaga waxaad fadab garayn kartaa privacygaaga cidaad la sheer garaynayso informationka ayaad samayn kartaa inaad hubiso inay yihiin dad saaxiibada iyo faamilkaaga dadkaas aad aamini karayso isticmaalka baraha xiriirka bulshada dad badani waxay u noqotaa mid joogto u noqota oo sida balwadiina mararka qaar qabata waxyaabaha ugu badan ee ka turjuma dareenka qofka waxaa ka mid a qoraallo ay dadku sameeyaan si ay u muujiyaan dareenkooda waxaana ka mid a meelaha ay ku qoraan waxaan dareemayaa deganaanshiyo waxaan dareemayaa murugo waxaan dareemayaa jacayl waan wareersanahay iyo wixii soo raaca kuwaasi oo dhammaantood ku jira iyagoo ah luuqadda ingiriiska ama luuqada kale oo ay mararka qaarba dhici karto inaanuu qofku micno ahaan u aqoon balse uu u isticmaalo in dareenkiisa uu ku muujiyo waxyaabaha lagu soo gudbiyo waxaa kaloo ka mid a safarada dadka ay galaan goobaha laga dukaamaysto oo ay tagaan hadiyadaha ay dadku isku diraan oo mararka qaar qofku intuu sawir soo qaado uu soo dhigo iyo cunooyinka dadka ay ku cunaan maqaayadaha ama guryaha kasakow xogaha uu qofku gelinayo baraha xiriirka bulshada waxaa kale oo uu qofku soo gudbiyaa fariimo mararka qaar keeni kara in lagu ogaado dareenka iyo xaaladaha hoose ee qofka sirta u noqon kara haba ugu daraadeen dumarka oo ah kuwa dareemadooda ku muujiya goobaha bulshadu ay ku xidhiirto sida ay dadka qaar aaminsan yihiin kifaax cabdiraxmaan yuusuf waxay ka waramaysaa sida loo garto xaaladaha uu qofku ku sugan yahay marka uu fariimaha qaar soo geliyo boggiisa xiriirka bulshada waxaa waxaa laga yaabaa ama mar gabdhaha qaar inay heeso amaba haddii uu dhibaateeyana hees amaba ama calaacal amaba ay caytamayso inay gabdhuhu soo geliyaan oo heesaha yacni intay maanta u gasho hadba hees raadiso ay soo geliso ama hadalla maahmaahayo a intay soo xulato ay kusoo qorto ay tiraahdo war haye saas camal oo lagu dareemo ama qofkaas inay wax ku jiraan oo ja isla markiiba dadka asxaabta yaqaanaa u dhadhowaa ilan dabacdaheeda yaqaanaan ay dhahaan qofkii waxa waaye xoogaa waxbaa kusoo kordha camal oo saana haysato oo isla markiiba jaa la qiyaaso heerka ay ku sugan tahay ilan waa la yaqaanaa mog kusoo gudbinta xogahaasi dhammaan ee bogaga ay bulshadu ku xidhiiraan waxay keentaa in dad badani ay ku lumiyaan wakhti aad u fara badan oo nolosha qofkaasi siyaabo kala duwan uu uga faa'iidaysan lahaa axmed kadiye oo ah wiil dhallinyaro ah waxauu ka waramayaa sida wakhtiga faraha badan ee qofku uu geliyo baraha bulshada ay ku xidhiiraan uu mararka qaar dhibaato u noqdo khasaarooyin badan uu leeyahay sidoo kale oo waxaa kamid ah in facebooka uu waxyaabaha ugu badan wakti wuu qaataa qofka wakti uusan ka mudnayn facebook hadduu geliyo taas khasaaro waaye sidoo kale qoysas aa ku kala tagaan facebooka dad isqabay aa waxay isku dagaaleen ad maqlaysaa facebook dartiisa iyo dad waxyaaba ayaga khaas u ahaa si babalki ahaan facebook ugu soo sheegaleeyeen kadibna dhibaato ahaan ayaga loogu isticmaalay iyo khasaarooyin badan uu leeyahay facebook oo aan lasoo koobi karin isku soo wada duube dad badani waxay u arkaan in isticmaalka baraha ay bulshadu ku xidhiirto ay leeyihiin khasaare lamida ama ka badan kara mararka qaar faa'iidada isticmaalkooda qaybta ugu dambaysa ee taxanahan ee soo socota waxaad ku maqli doontaan talooyin ku saabsan sida ugu habboon ee loo isticmaali karo barahan ay bulshadu ku xidhiirto iyo sida saameyn ay ugu yeelan karaan shaqooyinka waxbarashada iyo ammaanka qofka qaybtanna dhegaystayaal waxaan ku soo gabagabeynaynaa hees ka warramaysa laba fakar oo kala duwan oo ku aadan facebooka waana cododka macaan ee sahre ilays iyo faysal hooyada fogaatee dayaxday kor fuushay faceedaan ahaano fadalkana raace falada jacaylkiyo falanqaynta caashaqa arfoladayno balaha u fidinee soo furo soo furo soo furo warseedyada hadalka faruurmo fakadaan la celinine faqareer intaasna aynu kaga gudubno xubintii taxanahayd ee qaybtii saddexaad ee barnaamijkaasi oon uga hadlayna isticmaalka baraha bulshada iyo faa'iidooyinka iyo khasaaraha uu leeyahay oo inoo soo diyaarisay falastiin axmed iimaan halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaad kusoo dhawaateen barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waa kan cabdixakiin maxamuud surwac oo inala socodsiiye
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska iyadoo ay noocyo badan yihiin cudurrada caalaaba bulshada ka haleela qaybaha kala duwan ee jidhka ayaa iyadoo la kaashanaya aqoonta iyo garashada sii kordhaysa ee dunida ku aadan cilmi sayniska ayaa lagu guulaystay in la helo aalado caawinaya amaba sahlaya helitaanka cudurka rasmiga ah ee qofka haleelay aaladda indhaskobi waa aalad caalaaba lagu baadho dhibaatooyinka la soo darsan hunguriga ilaa caloosha kaas oo muddooyinkanba isticmaalkiisa uu ku soo badanaya magaalada hargeysa doctor bashiire diiriye jaamac waa daktar ka howlgala ah xarunta global ee ku taalla magaalada hargeysa kana mida goobaha aaladan isticmaala sida uu soo sharaxay doctor bashiir mishiinkan oo ah mid gudaha loogu dhaadhicinayo qofka ayaa ah mid si sahlan loogu baadhi karo noocyada kala duwan ee cudurrada haleelay caloosha midhicirada hunguriga iyo weliba wixii la halmaala waa sida uu sharaxaya doctor cabdirasaaq yuusuf cabdilaahi oo isna ka mid a dhakhaatiirta ka howlgala xaruntan walow haatan si wacan looga isticmaalo somalilan qalabkan ayay bulshada hore ugu adkayd inay helaan iyagoo u doonan jiray waddamo kale haddaba ahamiyad intee leg ayuu yeeshay bulshada qalabkan waa kan mar kale doctor bashiir diiriya jaamac iyadoo ay badan yihiin noocyada kala duwan ee cudurrada bulshada haleeli kara islamarkaana noloshooda halis gelin kara ayaa qalabkani uu door laxaadla ka qaatay daaweyntooda sida aynu soo tilmaannay haddaba bukaano nooceeya ayaa loogu talagalay in loo isticmaalo amaba loo sameeyaa baadhitaanka bukaanka oo marxalado kala duwan soo mara sida xog waraysi sawir shaybaar iyo qaybo kala duwan ayaa mishiinkan indhoskobiguna uu ka mid yahay marxaladaha si aynu soo tilmaannay waxaana uu door wacaana ka ciyaara islamarkaana uu caawiyaa go'aan qaadashada dhakhtarka ee helitaanka cudurka qofka asiibay waa sida uu tilmaamaya doctor cabdirasaaq yuusuf cabdilaahi guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo afmeeri doonaa barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan kaasi oo aynu kaga hadlaynay mishiinka indhoskobiga oo ah alaaba loo isticmaalo baadhitaanka cudurrada bulshada kaga dhaca caloosha hunguriga iyo weliba qaybaha kala duwan ee mindhicirrada tani iyo tiina barnaamijkan oo kale ay isugu iman doonaan waxaan dhinacayga idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo waryaha v o a cabdixkiin maxamuud shirwac ayaad la socoteen haatanna waa kaalamihii heesaha dabacsan
walow waa inu tooqiyo damqashada kasimanahay qalbi ku tirsaday baa kelinima dareeme anadoon istaadii jirhku way tubashayo nafta dabarku xidhaata ka jeclaatay dumargee anadoon istaadii jirhku way tubashayo nafta dabarku xidhaata ka jeclaatay dumargee adigaan dugsiimiyo kaa helay daryeelo adigaan dugsiimiyo kaa helay daryeelo qalbi dacado furan igu deeqayaasmiye adigaan dugsiimiyo kaa helay daryeelo adigaan dugsiimiyo kaa helay daryeelo qalbi dacado furan igu deeqay hunoo
heeskaasi uu noogu luuqeynayay fanaanka nimcaan hilaac ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteennii idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o e tan iyo kulanti dambe waa xuseen barre iyo caashe ibraahim aadan iyo dhammaan v o e dinle sidaas iyo nabadgelyo
jacayl waa dareen damac weeyaad migaa qalbigooga taga oo aragtida ku taaree jacayl waa dareen damac weeyaad migaa qalbigooga taga oo aragtida ku taaree
This program has come to you from the Voice of America, Washington.